إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى أيها ويديسنينا إنه نقبل باديه بالعلى إيا بابلك إيا وحيالها لو عذاب تدعي أو دنبا halka kan waxaan kasoo jeedin doonaa haddii allah qadaro subxaanahu watacaala inagoo rabbiga awooda sarale ka kaalmo dalbayna risaalo ama shawaano aan usoo jeedinayo inan walba oo muslimad ah oo fahmaysa luqada aan ku hadlayo oo rijaynaysa allah kana baqanaysa daarta aakhiradana khayr rijaynaysa waxayna arrimahaas aan usoo jeedinayaa ay yihiin tilmaamaha lagu yaqaano sawjada saalixada ah oo kitaabka alla laga qaatay subxaanahu watacaala iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo culimmadii iyo horumarkee salafka aheed aqwaashooda intaba waxaa laga doonayaa qofka muslimka inuu u hogaansamo nusuusta rag iyo dumar intaba lianna allah subxaanahu watacaala wuxuu kitaabkiisa ku yidhi acuudu billahi min ashaytaani arajiim wma kana limumini wla muminati ida qada allah warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dala dalaala mubiina allah subxaanahu watacaala wuxuu ku cadeeyey aayaddaa ku jirta suuratu laxzaab ninka muminka iyo gabadha muuminada a midnaba uma banaana laa-iqna uma ahan allah iyo rasuulkiisu hadday amar xukumaan inay amarkoodaas khiyaar ka qaataan oo ay siday doonaan yeelaan oo ay ka tagaan amarka rabbi oo waxay doonaan ay ku dhaqlaan looma ogolo ayuu allah yihi subxaanahu watacaala axadkii allah iyo rasuulkiisa caasiya nin iyo naag waxuu doono ha noqdee waa ka lumay dariiqa xaqaa lumid aada u cad ayuu lumay oo weliba la arkayo inay aada u fog tahay waxaa laga doonayaa qof kastoo imaan leh inuu rabbigii ka cabsado xaqana dhab u ilaaliyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa qaaluu yaa rasuula allahi waman ya-baa qaala man ataacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa xadiidkaas bukhaari ayaa wariyey wuxuu odhanayaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ummadayda kulligeed jannada ayay gelayaan axadkii jannada inuu galo diida mooyaane rasuulka waxaa lagu yidhi jannada gelitaankeeda yaa diiday wuxuu rasuulku ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam axadkay adeecaa jannada ayuu gelayaa qofkay caasiyaana jannada gelideeda waa uu diiday waxaad arkaysaa qofka dariiqa nabiga khilaafay in musiibo weyni ku habsatay jannadana uusan gelaynin meel darana uu u socdo waxaan allaha weydiisanaynaa inuu camalkeena annaga iyo muslimiintaba ku anfaco camalkeenana uu ka dhigo mid u saafiya asaga wejigiisa waxaan alla weydiisanaynaa inuu camalka noo kaydiyo naguna anfaco maalintou allah yidhi yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim axad walba oo muslima waxaa laga doonayaa maalintaas aan ilmaha iyo xooluhu waxba taraynin inuu u diyaar garaysto wixii anficin lahaa ou rabbigii ka boqo subxaanahu wa tacaala waxaa maalintaa wax anfacayaa waxa weeye iimaan hagaagsan iyo camal saalix ah axad walba oo muslima waxaa laga doonayaa inuu dhaqan geliyo hadalkuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam man adaacanii dakhala aljanna qofka i adeecaa jannada ayuu gelin marka axad walba oo muslimahow adeec rasuulka si aada jannada rabbi u geshid waxaan u gudbayaa inaan soo jeediyo inanta muslimadda ah ee sawjada saalixadda la yidhaahdo waxyaalaha laga doonayo iyo sida ay arrimuhu yihiin aan ku horeeyo rajulku inuu yahay kawaam ou ku yahay mar-ada dusheeda kii maamulayey oo asagu ilaaliyaha u ahaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munasalkaa ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bimaa fadala allahu bihi bacdahum calaa bacd wa bimaa anfaquu min amwaalihim allah subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa rijaashu waa qawaamiin waxayna ku yihiin dumarka dushooda ilaaliyayaal ayay u yihiin waana waxaa ilaahay qaarkood qaarka kale uga fadilay tafdiilkaas sababtii weeyaan iyo nafaqaynta ay xoolahooda ku nafaqaynayaan aayaddaas waxay ku jirtaa suuratu nisaa ninka la yidhaha ibnu kathiir oo tafsiirka tafsiir ibnu kathiir loo yaqaano iskale ee qiimaha badan aayaddaa markuu fasirayo wuxuu yidhi alrajulu qayimun cala almar'a ay huwa ra-iisuhaa wa kabiiruhaa waalxaakimu calayha wa mu-adibuhaa idaa cwajad wuxuu odhanayaa rajulku maamule ayuu mar-ada dusheeda ku yahay macnaha waa hogaamiyaheeda waa kan ayada xakumaya waa midka edbiya marka ay dalloocato waxaa laga doonayaa qof walba oo muslima inuu xilka rabbi saaray ka soo baxo waxaana laga doonayaa inanta muslimadaaw inay garato arrintaasu inay tahay lagama maarmaan waxaana laga doonayaa ninka islaamka inuu noqdo mid tasarufka iyo maamulka islaamigaa ku wanaagsan oo xilka ilaahay saaray oo aada u wanaajiyo axadkan xilka alla saaray wanaajin wuxuu soo gelayaa qoladou nabigu u yidhi sala allahu calayhi wasalam waman casaanii faqad abaa axadka aniga i caasiyaa inuu jannada galo waa diiday ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh aayaddaa macnaha uu ku fasiray ibnu kathiir waxaa sii adkaynaya qowlka nabiga sala allahu calayh wasalam ou yidhi low kuntu aamiran axadan an yasjuda ligayri illaah la amartu almar'ata an tasjuda lisawjiha axad bani aadama haddaan amrayo inuu qof u sujuudo alla kayrki ah waxaan amri lahay gabadha muslimadda ah inay sawjka ayada qaba u sujuudda ayuu yihi sala allahu calayh wasalam alla kayrkaa loo sujuuda haddaanba odhanayo taas ayaan dhihi lahay buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka oo warkiisa sii wadaa wuxuu yidhi waaladii nafsu muxammadin biyadihi laa tu'addi almar'atu xaqa rabbiha xataa tu'addii xaqa zawjiha kullah wuxuu odhanayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh alla ayaan ku dhaartay nafta nebi moxamed ay gacantiisa iyo maamulkiisa ku jirta inaysan gudo karin inanta muslimadda ah oo xaqa rabbigeed ilaa ay ka gudato zawjka ayada qaba xaqiisa oo idil sidaas ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu rasuulku yidhi xataa low sa'alahaa nafsaha wa hiya calaa qatabin lam tamnachu xataa hadduu nafteeda weydiisto ayada oo fadhida makaanka lagu dhalo dushiisa kayay ka mancinin nafsadeeda ayuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo qatabka waxaa la yidhaha makaanka lagu dhalo oo dumarku marka ay dhalayaan lagu fariisiiyo xataa hadday marxaladaa marayso waa maraaxisha ugu dhibka badan leh waa maraaxisha ugu sidada badan leh wuxuu rasuulkii odhanayaa haddii xataa markaa nafsadeeda laga dalbo waa inay diyaar noqotaa waa gaayo meesha ugu dambayda waa la ogyahay qof halkaa maraya oo maxal fooleed ku fadhiya inuusan waxba qabanaynin laakiin waxaa laga hadlayaa inanta muslimadaa u ha noqoto mid amar qaadata oo rabbigeed marka ugu horeysa ka amar qaadata oo rasuulkeeda ku dayata sala allahu calayhi wasalam dibadeedna xuquuqda ayada lagu leeyahy oo sawjkeedu leeyahay gudata xadiidka asaga ah waa saxiix wuxuuna ku yaalaa kitaabka la yidhaahdo saxiixu ljaamicu sagiir axad walba oo muslima waxaa laga doonayaa inuu xaqa u dhega nuglaado inanta muslimadaana waxaa laga rabaa inay janno rabbi shaqaysato laakiin waa inaysan odhanin awaamirta noocaana aniga maxaa la ii dul saaray wax kasta oo qofka rabbi u diro inuu fuliyo dan ayaa ugu jirta waayo waxa rabbi kuu dira fulintooda janno ayaa lagu galaa adigana danta aada leedahay waxa weeye in janno lagu geliyo naarna lagaa ilaaliyo waayo haddaad taas heshid wax dambo kuu dhiman ma lahan allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah aayaddaas ayadaa ibnu tiimiya raximahullah isagoo fasiraya wuxuu ku yidhi kitaabkiisa la yidhaha majmuucu alfataawi faalmar'atu asaalixa mar-ada saalixada ah hiyo alatii takuunu qaanita waa midda qaanitada ah macnaha waxaa loola jeedaa buu yihi waa midda daa'imta calaa daacati zawjiha inay zawjkeeda adeecdo oy wanaajiso ibnu tiimiya wuxuu odhanayaa inanta saalixadda ah waa midda daacada zawjkeeda ay adeecaysa daa'imta waxay markaas yidhaahdeen culammada oo warkaas sii wada walaysa cala almar'ati bacda xaqi illaahi warasuulih awjabu min xaqi zawji inanta dusheeda ma ahan ama haweenta dusheeda xaqa alle ka gadaaliyo xaqa rasuulka xaq uga waajibnimo badan ma jiro xaqa zawjkeeda sidaas ayay muslimiintu odhanayaan haddaba waxaa la doonayaa inay hurdada ka kacaan dumarka zamanka aan joogno nool khaasatan gabdhaha mutamaridaadka ah ee madaxa adag ee ayagu mar walbaba aada saro isugu qaada oo aada moodid in lagu yidhi adinka waa laydinka kor yeelay inaad wax adeecdaan amaad rabbigiin raalli garaysaanba waxaa laga doonayaa inanta muslimadaa inay noqoto mid aan samayn wax alla waxay doonto markay doonto mid baxda markay doonto mid gasha oo ku socota biismi alxuriya xuriyadda magaceeda oo wax idha la arag haddaba dumarka sidaa yeelay xayaatadoodii aakhirada waxay ku iibsadeen nolol adduunyo oo aan qaymo lahayn waxay layaceen aakhiradoodii waxay carageliyeen rabbigooda waxay baabi'iyeen aqalkooda waxayna layaceen owlaadoodii haddaba faxadirii yaa ukhtaa inanta muslimadahay digtoonaaw digtoonaansha kulligeed inaad xaqa ka inxiraaftid inaad dariiq saydaan martid waa inaad ogaataa waxa kaa horeeyaa inay yihiin maalin yowman yajcalu lwildaanu shiiba ilmaha dhashay maalin ciro ka soo saarta ayaa kaa horaysa waxaa kaa horaysa maalintuu allah yidhi watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid waxaad arki doontaa dadka kulligood inay wada saqraansan yihiin shabaab lagu saqraamana dadku ma cabin ee cadaabka ilaahay ayaa mid daran oo dhibaato badan ah marka waxaa ku sugayaa waa maalmo noocaasa maalmaha qofka ay ka dambeeyaanna siduu doono ma yeelo rabbigii ayuu ka cabsadaa rasuulka ayuu ku daydaa sala allahu calayhi wasalam xuquuqda ou alla kuleeyahay iyo xuquuqda kale addoommadu kuleeyihiin awooggisaa inanta muslimadda waxaa laga doonayaa inay rabbi adeecdo oy rasuulka adeecdo ay ku dayato oo ay sawjka ayaga qabana raalli garayso ninku inuu noqdo maamulaha haweenta ou qabo waa asbaab fidri ah oo rabbi makhluuqa ku khalqay subxaanahu watacaala rajulku inuu marada dusheeda yahay waa fitra rabbaaniye ah oon cid inkiri kartaba arag cid bedeli kartana ma lahan ahad walboo muslima marka waxaa laga doonayaa inuu u hogaansamo qawaaniinta ou rabbi iska leeyahe aayadaha iyo axaadiista saxiixa ay cabirayaan oo rasuulku cadeeyey sala allahu calayhi wasalam adduunyadu waa mataac mataacdeedana waxaa ugu khayr badan zawja saalixad ah oo hagaagsan fii saxiixi muslim waxaa ku sugan oo cabdullaahi binu camar saxaabiga la yidhaah laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaal rasuulka alle inuu yidhi addunyaa mataacun wa kayru mataaci dunyaa almar-atu asaalixa adduunyadu waa birbir iyo badeecooyin mataacda iyo raaxada adduunkana waxaa ugu khayr badan mar-a saalixa ah oo rabbi raalli garayda oon wax alla ka carooda lagu arkin oo aan diinta alla layicin oo dadka nolosha la wadaaga wanaajida aad ayuu u ammaanay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sow kuguma habboona inanta muslimadda ahay inaad noqotid mar-a saalixa oo saqaro naareed ka badbaada oo sadka naciimo wax ka cunta oo safka nabiga la saaxiibta oo hawska nabiga horay uga cabtoon dib u oogin oo saqaro naareed iyo sursuurta siraadka laga koriyo inaad noqoto sow ma doonaysid rabbigaa ka cabso xaqa lagugu leeyahay ilaali maalin la wada qaawan yahay oo aan quruxu jirin oo aan dadku qabiil lahayn oo aan meel loo cararo la arkin ayaa naga dambayda maalintaas ayadaa garo oo daa'imkaaga ka cabso wafii saxiixi albukhaariyi wa muslim waxaa ku sugnaaday xadiid abi hurayre laga wariyey oo rasuulka sala allahu calayh wasalam uu ku leeyahay tunkaxu almar'atu liarbacin limaalihaa walixasabihaa walijamaalihaa walidiinihaa fadfar bidaati diini taribad yadaaka rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dumarka waxaa loo guursadaa afar arrimood mid ka mid ah in lagu guursado maal ama lagu guursado qabiil iyo sharafta reerkeeda ama lagu guursado qurux ama lagu guursado diin afartaa mid kamida oonbaa lagu raacaa ama afarta qaar kamida ayay isku darsataa rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam axadka muslimkaadu adigu waxaad ku liibaantaa oo doorataa midda diinta u saaxiibka ah haddaad midda diinta le raaci weydo gacmahaadu way dufoobayaan dhib iyo tacab ayaa ku soo gaaraya iyo waxaadan xambaari karaynin waxaa halkaa laga gartay sawjada saalixadda ah doorashadeedu inay tahay wax aada u wanaagsan saalixadna waxaa la yidhaha muslimad rabbigeed ku xiran oo xaqa ilaalisa oo xaaraanta aada uga durugsan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi arbacun min asacaadati almar'atu asaalixa wاlmaskn اlwaasic wاljaar الصaalix wاlmarkab اlhayin afar arrimood waxay ka mid yihiin ayuu yihi qofka liibaantiisa oo ku liibaanayo adduunyadiisa aakhiradiisana uu u kaalmaysanayo afartu waxay kale yihiin mar-a saalixada ee nolosha la wadaagta oo daacada alle iyo cabsida iyo diinta ugu kaalmaysa tan labaad waxa weeye aqal waasica oon ciriiri ahayn kan saddexaadna waa deris hagaagsan midka afaraadna waa gaari wanaagsan oo aan la riixayn oo aan socod yalayn oon meel kula fadhiisanaynin waxaa halkaa laga ogaaday siday u faa-iido badan tahay in qofku ou leeyahay aqal waasica iyo deris fiican iyo sawja saalixa ah iyo rukuub ou raaco meel walba ku gaari karayo waxaa bedelkeeda afartaasa afar arrimood ayaa qofka saqinimadiisa ka mid ah waxayna kala yihiin haween xun oo akhlaaq xun oon diin lahayn aqal ciriiri ah deris xun iyo gaari aada u liitee dub ah xadiidka xaakim iyo keyrkiibaa soo saaray wuxuuna ku yaalaa kitaabka la yidhaha saxiixuljaamicu sagiir nusuustaas iyo kuwa lamidkaa oo aada ayay ugu fara badan yihiin sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxayna caddaynaysaa nusuustaasu ama ay si wanaagsan u qeexaydaa ahmiyadda ay iska leedahay insaanka muslimkaa inuu doorto sawjad saalixad ah oo rabbi ka cabsanaysa waxaa waajiba inanta muslimadda ah laga doonayaa oo waajib ku ah inay laasimto sifaadka lagu yaqaan zawja saalixo ah si ay u noqoto mid kamida kuwa alla raalli ka yahay haddaba fa ilayki ukti lmuslima sifaati zawjati saalixa laazim oo qaado inanta muslimadda ahay tilmaamaha lagu yaqaano dumarka alla raalli ka yahay oo ku soo arooray kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga ee saxiixa sala allahu calayhi wasalam iyo culimmadii salafka aheeda hormartay ridwaanullaahi tacaala calayhim hadaladooda waxaad caawisaa inaad waxbaratid waxaad caawisaa inaad nafsadaada ku dadaashid si ay diinta alla ugu dhaqmi laheed waxaad caawisaa inaad khayrka ku dadaashid iyo waxa alla raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam inama alcilmu biاtacallum wa inama alcilmu biاtacallum waman yataxara alkhayra yucdih xadiidkaa daaraqudni baa soo saaray albani wuxuu yihi waa xasan wuxuuna ku yaalaa saxiixu ljaamic wuxuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam cilmigu waa barasho dulqaadku waa isku kallifid khayrka qofka ku dadaalana waa la siiyaa haddii aad ku dadaashid tilmaamaha alla raalli ka yahay dumarka laga hela inaad yeelatid oo kale oo adigu aada dadaashid alla waa ku gaarsiin laakiin awalan waxbaro oo xaqa barashadiisa ku dadaal xarafka aada baratayna ku dhaqan rabbigaa ka cabso meel ciriiri badan iyo makaan aan ehel jirin ayaa naga horeeya ukhtilmuslima ku dadaal khayrka allah ku siinaye sharta nafsadaada ka ilaali allah ayaa kaa dhowraye hallayicin kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam ha u degdegin dunida jacaylkeeda iyo daba orodkeeda daarta adduunyadu waa meel raaxadeedu aysan raaxo ahayn jidhkeeduna uusan waqti badan jiraynin sifaadka lagu yaqaana zawja saalixa allah subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayo wuxuu yidhi faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah fii suurati nisa ayuu alla saa ku yidhi xaafid ibnu kasiir ninka la yidhaha aayaddaa tafsiirkeeda wuxuu ku yidhi fasaalixaad oo min annisaa ka mid a waa qaanitaad waxaa loola jeedaa sida cabdullaahi ibnu cabaas iyo keyrkii ay ku fasireen qaanitaadka waa mudiicaatun liaswaajihinna aswaajta ayagu ay la nool yihiin ayay adeecaan xaafidaatun lilgayb waxay ku fasireen sudi iyo kayrkii kolka uu sawjkoodu ka maqan yahay ayay naftooda iyo maalkiisa ilaaliyaan waxa kaloo ay saalixaadku qaanitaad ku yihiin xuquuqda allay xifdiyaan wixii rabbi ilaaliya yidhi ayay ilaaliyaan rabbiga khalqay ayay adeecaan dhab ayayna rasuulka ugu daydaan sala allahu calayhi wasalam haddaba dumarkaa saalixaadkaa waa dumarka jannada ku raaxaysanaya oo jahanaba ka badbaadaya oo alla jaliiluhu meel ay raalli ku noqdaan oo geynayo dumarka maanta jooga ma lagu karaa saalixaad noqda aasaqara naareed ka badbaadeene saalixaad noqda oo diinta sahay ka dhigta aad safka nabiga la saaxiibteene ma lagu karaa waa maya ilaa wax yaroo alla u naxariistay mooyaane waxaad moodaa in lagu yidhi faajiraad noqda oo xaqa la dagaalama caasiyaad iyo caariyaad noqdoo diinta garab orda dilliga iyo waxa rabbi idinkuga caroonaya keliyana shaqo ka dhigta sidaa in lagu yidhi ayaad moodaa haddaba inanta muslimadda ahay miyaadan ogeyn inay jiro maxal ay dadku wada qaawan yihiin oo ragga iyo dumarka oo wada qaawan lasoo jamcinayo qof qof eegi karaana uusan jirin maad rabbigaa ka cabsatid mar aayaadka alla ilaaliyid mase rasuulka si dhaba ugu dayatid sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa sallat ilmar-atu khamsahaa haweenayda muslimadaa hadday shanta salaadood dukato ilaah ku farad yeelay wa saamad shahrahaa oo ay bisheeda ramadaanka soonto wa xasanad farjaha oo ay farjigeeda iyo jirkeeda zine iyo xaaraan qaawanaan iyo macsiyo ka dhowrto wa adaacad zawjaha oo zawjka ayada qaba ay adeecdoy warkiisa dhaqangelido qiila lahaa waxaa xagga rabbi looga yiraa kolka ay dhimato idkhuli iljannati min ayi abwaabi iljannati shi'ti jannada gal albaabada jannada mid alla midkaad ka rabtidna oradka gal waa cajiib eh waxaa lagu yidhi kaalay oo jannada tag oo jahanaba ka soo durug jannada tag keliya xaaladdu ma ahane albaab alla albaabkaad jeceshahay ka gal jannada sidaas ayaa lagu leeyahay ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka ibnu xibbaan ayaa wariyey wuxuuna ku yaalaa saxiixu ljaamicu sagiir iyo ziyaadaadkiisa uqtilmuslima tilmaamaha uu nabigu yidhi jannaa lagu galaa naftaada ka doondoon axadka naar laga gurjiye ee janno la geliyey waa liibaanay siduu allahba u yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faas axadka naar laga durjiyey oo janno la geliyey liibaanta runta ayuu liibaanay sidaas ayuu caddeeyey allah subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wa nisaa'ukum min ahli iljanna alwaduudu alwaluud alca-uudu calaa zawjiha allatii idaa qadaba jaa'ad xataa tadaca yadaha fii yadi zawjiha wa taquulu laa aduuqu gamadaa xataa tardaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas oo uga hadlay dumarka jannada ahlu jannada ah waxaa soo saaray albaani oo ku qoray silsiladiisa axaadiidu saxiixa la yidhaahdo rijaal kale ayaa qortay laakiin albaani ayaa saxiixiyey wuxuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam dumarkiina ahlu jannada ah waxa weeye dumarka alwaduud alwaluud ah waduud waa midda sawdkeeda isjeclaysiida waluudna waa midda owlaadda dhasha owlaad dhaliddu waxay sii kordhinaysaa bay leeyihiin muslimiintu maxabada labada qofood isu qabaan ee ayadu ilmaha inay dhasho awalaysan keensan karin oo jannada gelitaankeeda shardi uma ahan in ilma la dhalo ee macnaha meesha ku jira waxa weeye waduud waluudkuna wuxuu sii kordhinayaa markaa xubbigaa laysu qabo waxaa laakiin xaaladdu tahay waa mid sawdkeeda isjeclaysiida waxa ay jannada ku gelaysaana waa kuwan alca-uudu calaa zawjiha waa midda noqotee zawjka unoqo u noqota rasuulka ayaa fasiroo yihi allatii idaa qadiba jaa'at waa marka zawjkeedu u caroodo midda u timaada ilaa ay gacanteeda gacanta zawjkeeda ku dejido waxay odhanaysaa ma jiifsanayo ma nasanayo wax lagu raaxaystana dhadhamin maayo ilaa aada iga raali noqonaysid sidaas ayay odhanaysaa buu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka waxaad aragtay waxa ay ku janno tagtay waa raalligaraynta iyo caradaas ayadaa la dagaalankeeda uu zawjkeeda u qabo marka macnaha meesha yaallaa waxa weeye midda zawjka qaba raalli garayday waxa uga horreeyey inay rabbi raalli garaysay laakiin hadday ninka qaba raalli garayso asay daacada alle iyo diinta waajibka alla uga dhiga ay layacdo oo salaada iyo xijaabku ay ka mid yihiin wax laga yeelayaa ma jiraan raalligaraynta ninkuna waxba tari maysa markaa ee waxaa meesha yaallaa waxa weeye xaqa rabbiyaa wax walba ka weyn ee kii alla soo gudo markaa ka gadaalna qofka nolosha alla kuugu daray wanaaji adigana alla ku wanaajinaye oo diinta allay sidaa ugu soco waxaa ku sugan kitaabka la yidhaha sunanu nasaa-i oo abu hurayre laga wariyey inuu yidhi abu hurayre qiila lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ayu nisaai khayr rasuulka waxaa lagu yidhi dumarka yaa ugu khayr badan wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam allatii tasuruhu ilaa nadar waa midda farax geliya sawjkeeda kolka ou eego wa tudiicuhu idaa amar oo adeecda marka oo wax u dirow amro walaa tukhaalifuhu fii nafsihaa wa maalihaa bimaa yakrah oo aan nafsadeeda iyo maalkeeda midnaba ku samayn naf iyo maal waxaa lagu og yahay aan ku samaynin wax ou kahanayo aan dadaalkiisa ku samayn oo aan dabamaryo iyo qaabdaro midnaba naf iyo maal kula imaanin marka la amray amar qaadan marka la eegay farax gelin waxaa loola jeedaa wax alla raalli ka yahaa laga arkaa waxaa kaloo laga arkaa nadaafad iyo wanaag fara badan inuu jirkeeda ka muuqanayo oo waxaad u jeedaa marka la leeyahay kolka la eego way farax gelinaysaa waxaa lagu farxo waxaa ugu weyn oo qofka laga arko cibaaduraxmaan markuu alla ka sheekeynayay tilmaamuhu ku sheegay cibaaduraxmaan waxay rabbi ku baryaan rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun allahayow haweenkeena iyo ilmaheenna nooga hibay oo naga sii wax inu ku raaxaysato waxaa loola jeedaa rabbigow dadka aan mas-uulka ka nahay daacadaada kuwaan uga jeedna nooga dhig oo waxaad ka raalli tahay keliya aan ku aragno markaasaa qofka nafsadiisa raaxaysanaysaa qofka ay wax idinka dhexeeyaan amaad adigu jeceshahay markaad ada raalli garayntiisa ku aragtid aad baad u jeclaanaysaa macnaha meesha yaallaa sidaa weeye xadiidkaas wuxuu ku sugan yahay nasaa-i waxuuna ku qoray albani saxiixu sunan nasaa-i haddaba raajici ukti muslima nafsadaada dib ugu laabo tilmaamahaas xaggee baad uga sugan tahay xaawil oo isku day haddaba walaalay inaad xaqiijidid oo nafsadaada ka xaqiijidid tilmaamahaas adigoo ula jeeda raalligaraynta rabbiga ku qalday subxaanahu wa tacaala waxaad isku daydaa markaad rabbigaa raalli garaysid ka gadaal isku day inaad xaqiijidid nafsadaada iyo zawjkaaga iyo owlaadaada inaad u sameeyid xayaato lagu nasto oo lagu liibaano adduunka iyo aakhirada labadaba waxayna arrintaasu ku suuro gashaa inaad rabbi raalli garaydid oo wixii rabbi fuli ku yidhi aada fulidid wixii rabbi ka tag ku yidhi aada ka tagtid oo aada rasuulka si dhaba ugu dayatid sala allahu alayh wasalam xaawil adduunka iyo aakhirada aada liibaantideen rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yihi ixda nisaa dumarka mid ka mid ah maalin ay gabar u timid adaati zawji anti ma ma tahay ayuu ku yihi mid nin qabta zawj ma leedahay gabadhi waxay nabiga ku tiri nacam rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam kayfa kayfa anti lah sidee xageebaad ka joogtaa sideebaad u qaymaydaa waxay ku tidhi maa aaluuhu ilaa maa cajajtu canh rasuulkii allow kama gaabiyo kamana gabood falo inaan wanaajinayo oo aan ku dadaalayo waxa uu doonayo ilaa waxaan ka cajiso mooyaane waxaan ka cajisoon kari waayo mooyaane inaan aada ugu u raalli garaynayo kama gaabiyo baysee yaa rasuul allah rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam haddaba fandurii fiiri ayna anti minhu fainamaa huwa jannatuki wa naaruki waxaad fiirisaa meesha aad ka joogtid iyo sida aad u wanaajiyisid aada u aad arrintaas ayadaa aada uga fakerayou yihi sala allahu calayhi wasalam oo bal u fiiriso sida aada wax u ilaalidid iyo sida ay xaaladdu tahay maxaa yeelay ninkaagu waa jannadaada iyo naartaada ayuu yidhi macnaha waxaa loola jeedaa wanaajintiisa waad ku janno tegi dhibaatayntiisa iyo dhibkiisa iyo khilaafkiisana waad ku cadaab tegid ee balsiiso oo wax wanaaji kollay muslimad baa tahay oo jirkaagaa dadatay oo diin baa kaa muuqata ee diinta kaa muuqata ma ku daratay aqalkaaga inaad wanaajidid ayuu yihi sala allahu calayhi wasalam aqalkaaga wanaaj inta aada wanaajido waad ku janno tegid oo allaa kaaga raali noqonaya subxaanahu wa tacaala haddaad wanaajin weysana hadda arrintu way kuu dhammaatay oo wax wanaagoo halkaa ku hayda ma lahan xadiidkaas imaamu axmed baa musnadkiisa ku qoraya keyrkii albani ayaa saxiix yeelay wuxuuna ku qoray kitaabka la yidhaha adaabu zifaaf haddaba halkaas waxaad ka garatay tilmaamo cajiib badan in laga helo inanta saalixadda ah tilmaamahaas haddaan soo koobno waxa weeye inanta muslimadda ahu waa saalixa tacmalu lkhayra wa tu-addii xaqa rabbiha waa qof suuban oo khayr ka samayda oo xaqa rabbigeed gudata taasi waa tilmaanta ugu horeysay leedahay tan labaad waxa weeye waa mudiicatun lisawjiha fii maa laa yasqud allaha tabaaraka wa tacaala waa mid sawjkeeda adeecda wixii aan rabbi ka caroonayn subxaanahu wa tacaala bay ku adeecdaa arrinta saddexaad waa muxaafadatun calaa nafsiha khaasatan fii kaybati zawjiha waa mid nafsadeeda ilaalisa gaar ahaan marka zawjkeedu ka maqan yahay aada bay nafsadeeda xumaan iyo wax cara alla ku jirta uga ilaalisaa arrinta kale afaraad waxa weeye waa muxaafada calaa maali zawjiha wa awlaadiha waa mid xifdisa oo dhowrtoo ilaalisa maalka zawjkeeda iyo awlaadda intaba tilmaanta sanaade lagu yaqaanaa waxa weeye waa xariisatun calaa an laa yaraa minha zawjuha ilaa maa yasuruhu min jamaali lmadhar litazayuni lahu wa dalaaqati lwajhi waxay ku dadaashaa inaan zawjkeedu xaggeeda ka arkin ilaa wax farax geliye mooye wax kale xagga madharka ayay wanaajidaa iyo idisiinaynta wejiga ayay furfurtaa daacada iyo khayrkay ku dadaashaa wanaag iyo wax fiican baa lagu arkaa iyo hadal laga raalliyay oo kale ah arrinta kale lixaade lagu hayaa waxa weeye waa xariisatun calaa an tardaa zawjaha idaa qadiba minha waxay ku dadaashaa inay zawjkeeda raalli garayso marka oo u cadhoodo sidii aan ku soo marnay xadiid aan kollay soo akrinay oo ahaa waa jannadaada iyo naartaada haddaad wanaajidana waad ku janno tegin haddaad xumaysana waad ku naar tegin arrinteed talabaad waxa weeye waa xariisatun calaa an laa tamnaca nafsaha minhu ilaa dalabaha waxay ku dadaashaa inaysan nafsadeeda ka mancin marka uu ka doono arrintaasna way ku dadaashaa maxaa yeele waxay isleedahay haddii aada wax diidid waxaa kugu dhici doona dhibaatooyin fara badan midda kale waxay doonaysaa inay janno ku gasho warkii uu nabigu yidhi ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa adaacat zawjaha qiila lahaa udkhulii min ayi abwaabi iljannati fii xadiidkaas inay dhadhan geliday doonaysaa markaaba iska ilaalinaysaa mukhaalafo iyo waxaa inanta saalixadda ah oo jannada alla shaqaysanaysa oo diinta alla ku socota tilmaamaheeda intaas ayaa lagu soo koobi karaa maxaa yeelay intaas ayaa wax walba oo laga doonaya soo dhex gelayaan misaal waxaa jira sawja saalixa oo mudiico aheyd oo cajiib ah ayaa misaalkeeda jiray misaalkeeda qiso dheer ayaa la xiriirtaa laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa qaybta ugu dambayda qisadaas waa qiso cajiib ah ibnu cabdirabbi ninka la yidhaha alandalas ayaa ku qoray kitaab la yidhaahdo dabaa'icu nisaa dumarka dabeecooyinkooda waxayna ahayd gabadhaasu gabadh aada ula yaabadan muslimadda ah waxayna ka dhalatay reer aada loola cajibay sida ka muuqatay inantaasna waxay ahayd siyaalo aada u yaabadan waxaa jirta inuu la hadlay ninka suraax la yidhaahdo ayaa shacbi wuxuu ku yidhi gabdhaha reer bani tamiim qabiilka la yidhaah ka dhashay guurso oo laazim waa reer bani tamiim maxaa yeelay waxaan ku arko yidhi caqli fara badan caqligooda ayuu qiso dheer ka soo waday ninkaa asaga ee ka sheekeeyey gabdhaha reer bani tamiim oo la yidhaahdo shacbi suraax la yidhaahdo wuxuu yidhi waxaan guursaday inan la yidhaha zaynaba inanta zaynaba la yidhaha marka alla ii aqal keenay hadal la yaab badan ayaan ku arka buu yidhi waxuu yidhi markaan gacanta xaggeeda u taagay oo aan jirkeeda inaan taabta doonayey waxay igu tidhi calaa rislika abaa umaya abaa umaya tartiibtaada halkaaga fadhi xamdi ayay ku bilaabato alla ayay mahadisay nabiga ayay ku salliday sala allahu calayhi wasalam waxay tiri buu yidhi anugu waxaanahay gabar qariib ah oo aan akhlaaqdaada garanayn macnaha waa mid kugu cusub baanaan akhlaaqdaada oqoon haddaba ninyow ii cadday waxa aada jeceshay aan la imaani eh waxa aada necab tahana ii cadday aan kaa ilaaliye eh waxay ku tiri waxaad kaloo ii sheegtaa yacni waxa aada doonaysid oo dhan koonkaaga gabar ayaad hadda kahor ka soo guursatay wixii arrintu ahaatay iyo say xaaladdu tahay ii sheeg waxay ku tiri ninyahow sidii ilaahay ku amray mar walba fuli oo haddii qado iyo qadar alla yimaado sidii alla ku amro ahaa imsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan si wanaagsan ku hay ku haysa inanta ama sii daa si wanaagsan hadalkeeda ayay dhammayd oo waxay tidhi aquulu qowli haada wa astakfiru allahu lii walak walaka wahau yidhi markaa firax ninka la yidhaahdaa wax ii dhibaato gelisaa ama inaan khudba la imaado waxaana markaas u sheega buu yidhi arrimo cajiib ah oo ah waxa aan doonayo iyo waxa aanan jeclayn intaba markaas ka gadaal waxay igu tiri buu yidhi ziyaarada ahelkaaga ka waran yaad jecesha inay kuu soo galaan yaadansa jeclayn adugu qisada noocaasa ayay la gashay waa qiso cajiib ah oo inantaas ayadaa sida ay ninkaa isu adeeceen waa siyaa badan waxayna markaa kala hameenkaa ugu horeyday kala kala daraasaysteen qof walba waxa uu doonayo iyo waxa aan la doonaynin marka qisada ayadaa waxay ku sugantahay kitaabka la yidhaha dabaa'icu nisaa ta'liifkiisuna ow yar ibni cabdirabbi alandaras waa qiso cajiib badan oo hadalla aada u yaab badan oo dhaadheer ayaa ku qoran marka qofka muslimka ahu waxaa laga doonayaa inuu ku daydo dadka khayrka leh diinta islaamkana sida ay tahay oo u ilaaliyo wixii alla ka caroonayo oo dhanna waa inuu isaga tago haddaba inanta muslimadaahay waxaad ka digtoonaataa umuurta soo socota cilaaqada aada zawjkaaga la leedahay ka ilaali umuurta soo socota marada ugu horeysa waxa weeye isqaadi zawj sawjka inaad ka caraysiida iska ilaali rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi salaatatun laa tujaawisu salaatuhum aadaanuhum saddex qofood salaadoodu dhagaha ma dhaafto saddex qolo oo dadka ka mid ah salaadoodu dhagaha ma dhaafto ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alcabdu alaaabiq xataa yarjic addoon ka dhuuntay sayidkii iska lahaa salaadiisu dhagaha ma dhaafto ilaa uu soo laabanayo addoonkaa waxaa loola jeedaa dadka gaaladaa markii lagu duulay oo muslimiinta iyo gaala dirirto dadka gaalada laga soo qafaashay ee xurnimadii laga qaaday ninkii ka mas-uulkaay hadduu ka dhuunto inta diinta soo galo addoonku salaad laga aqbali maayo au ka soo laabanayo axadka labaad waxa weeye buu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa imra'atun baatad wa zawjaha calayha saakid haweenay barisay oo hoyatay hameen ama maalin waxay doonta ha noqotee zawjkeeduna ayada dusheeda oo u caraysan yahay salaadeedu dhagaha dhaafin mayso ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo kor u kori mayso oo xagga alla loo qaadi maayo axadka saddexaad waxa weeye wa imaamu qowmin wahum lahu kaarihuun waa ninkii dad imaam u noqday oo salaad dujiyey ayaguna ay asaga kahanayaan oo salaad dujintiisa aysan rabin oo aysan arki karin oo aysan wanaag iyo faa'iida midnaba ka arkaynin ninkaas haddou waxa lagu nacay ay diin xumo iyo bidco yihiin ee uu dadka qasab ku dujinayo salaadiisu cirka kor u aadi mayso oo dhagihiisa dhaafi mayda ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam dhagaha salaadu dhaafi mayda waxaa laga wadaa laga aqbali maayo ma laga yeelaya dadkaa salaada sidaas ayaa loola jeedaa salaada kor aadi maydo buu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa marka loo caraysan yahay yacni imaamka diin ahaanna loogu caraysan yahay laakiin haddii imaamka uu nin diin la yahay ee dadka uu dujinaya aysan ayagu diin rabin oo diinta ku nacaan waa mawduuc kale waxaa lagu nacay waa inay xumaan ou sameeyo yihiin midda kale waxa necabna waa inay dadka agsarkiisa yihiin laba qofood oo isnecbiin hadday meesha ku jiraan waxba maahan ee waxaa laga hadlayaa dadkii uu dujinayay ma agsarkoodu way naceen waxa ay ku naceenna waa xumaan hadday xaqdarra yihiin gaar weeye xadiidka isagaa saxiixu sunanu tirmidi ayuu ku yaalaa wuxuuna caddaynayaa inanta muslimadda ah ee sawdkeeda ka caraysiiday oo waxa igu caraysiidana aysan xaq alla raalli ka yahay ow aysan ahayn salaadeeda inaan la aqbalaynin hadday macruuf iyadoo amraysa ama munkar ka reebaysa oo ka carooday oo diinta alla nacayb oo u qabo oo ugu carooday haddi asaga dhaalim iyaduna dembi kuma lahan laakiin waxaa la doonayaa inanta muslimaddaa inay sawdka qaba raalli garaydo oy rabbi ka baqato oo ay diinta dhab u ilaaliso si alla ugu gargaaro adduun iyo aakhira intaba uktilmuslima ilaali nusuusta oo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala waxyaalo badan ayaa rabbi jirkaaga ka rafacay laakiin waxyaalo badan ayaa laguu diray waxaa rabbi kaa doonayo fuli haddaad alle agtiisa wanaag ka doonaysid oo waxaa rabbi xuquuq lagugu leeyay oo ka dhigay sida ay yihiin u ilaali arrinta labaad oo la doonayo muslimaddu inay ciraaqada zawjkeeda ay laleedaha ay ka ilaalisaa waxa weeye iidaa-u zawj inay dhibato zawjka ayada qaba imaamu axmed wuxuu wariyey raximahullah iyo keyrkii oo mucaad laga wariyey inuu yidhi rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tu'dii imra'atun zawjaha fi dunyaa haweenay ma dhibto zawjkeeda rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tu'dii imra'atun zawjaha fi dunyaa ilaa qaalat zawjatuhu min xuuri ilciin laa tu'diihi qaatalika allah fainamaa huwa cindaki daqiilun yuusiku an yufaariquki ilayna waxay ku odhanaysaa hadday haweenku sawjkeeda ku dhibto adduunyada sawjada uu ku leeyahay jannada ee cadcadka indhaha waaweyn kamida waxay ku odhanaysaa hadhibin allaha ku fogeeye eh allaha kaa fogeeyo naxariistiisa hadhibin agtaada marti ayuu ku yahay iyo qof iska miskiin ah waxaana dhow inuu ku soo faaruqow annaga noo yimaado hadda ninka sidaa loogu odhanayo ay ku odhanayso sawjo u jannada ku leeyahay waa mid isagu khayr leh oo rabbigii ka cabsaday oo diin leh oo ay gabadhu ilib darro ku dhigtay oo ay ka gardaran tahay kaas ayaa laga hadlayaa ninka ay xuurucayntu u doodaysaa waa ninka noocaas oo alle ku xidhan amaa mid yacni kamarji ah oo kamrayacad ah oo rabbi diintiisa aan saqo ku lahayn hadda wax u doodaba janno iyo xagga uma jiraan taasoo isagu qiimo uu leeyahay ayaaba yaroon la aragba ee waxaa laga hadlayaa nin iyo inan muslimad ah oo diin alla ku wada noolaa hadday haweentu ninkeedaas dhibto muslimka ah xuurucaynta uu jannada ku leeyahay ayaa waxay ku odhanaysaa rabbi haku dhibe hadhibin ninka agtaada marti ayuu ku yahay waana uu kaa soo tegi doonaa waqti dhowow annaguu noo imaanayaa haddaba inanta muslimaddahay rabbigaa ka cabso yaysan kugu dhicinin kaartaaso hana saqaysanin cara iyo ciqaab ilaahay xadiidka imaam axmed iyo tirmidi baa soo saaray saxiix jaamic ayuuna ku yaalaa arrinta saddexaad waxa weeye inanta la doonayo inay iska ilaalido waa kufru nicmati zawj zawjku nicmada iyo waxa uu u galay inay ku kufriso inanta muslimadda waa ka mamnuuc rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yanduru allahu ila imra'atin laa taskuru lizawjiha wa hiya laa tastaknii canh ilaahay ma eego haweeney aan ninkeeda ku sugrinayn oo aan nicmada uu u galay aan uga sugrinayn oon ayaduna isaga xaggiisa ka deeqtoonayn ilaahay ma eega buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in naxariis le alla kuma fiiriyo haweeney aan dawjkeedu waxa uu u galay ku sugrinayn oon amaal iyo wanaag uga hayn wa maca daalika aan ka kaaftoomi karin buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka nasaa-i ayaa ku qoray dumarka macaamilkooda meelo uga hadlayo albani ayaa saxiix yeelay silsiladiisa saxiixa ayuuna ku yaalaa imaamu muslim wuxuu saxiixiisa ku qoray rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi wara-aytu nnaara falam ara kalyowmi mandaran qad maanta waxaan arkay naarti ayuu yidhi xagga mandarka wax ka xunna ma aanan arag buu yidhi maanta wax mandarka iyo siirada kula mid ah maanta waxaa arkay ma jiraan sababta naartiina arkow yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxuu rasuulku yidhi wa ra-aytu akara ahliha annisaa waxaan arkay dadka naarta ku jira waxa ugu badnaa dumarka markaasay dheheen bima yaa rasuula allah maxaa ku badiyey dumarka naarta rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waa bikufrihina kufrigooda iyo xadguulkooda waxaa rasuulka lagu yidhi ayakfurna billaah dumarku ma allay ku kufriyeen rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam alla kuma kufrin eh waa bikufri cashiir wa bikufri lixsaan low axsanta ilaa ixdaahunna addaha uma ra'ad minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qab wuxuu yidhi ixsaanka ka dhaxeeya ayuga iyo ninka qaba mucaamilka ka dhaxeeya waa cashiirkii bay ku kufriyaan oo inkiraan iyo wanaajinta oo dhan dumarka mid kamid a haddaad weligaa wanaajin jirtay oo aada soo dhoodhoobtay oo aada dheef oo dhan ku beeshay oo aada xoog iyo xoola waxaad leel faraha ka saartay oo aada darteed dhibaatooyin badan u gashay oo aada si walba u caawisay oo maalinta dambe ay kugu aragto wax yar oysan jeclaysan waxay kugu odhanaysaa buu yidhi sala allahu calayhi wasalam weligay wax khayr ah oo lagu farxaba kuguma arag wax alla waxaad u gashay oo wanaaga waxay ka dhigtay weyse saxara ka dambaysay weyse saxara ka dambaysa ma weysay noqonaysaa waa maya wax alla wixii loo soo wanaajiyey oo wax loogu qabtay oo lagu dhoodhoobay waxay ka dhigtay weyse saxara ka dambaysay saasaa lagu yaqaan buu yihi sala allahu alay wasalam marka inanka muslimadda waxaa looga digayaa in ay ku kufrido ixsaanka loo galo waa inay rabbigeed ka cabsataa weliba si gaala waxaa dhex maraya ayada iyo sawjka qaba oo wanaaga waa inaysan ku kufrin waa inay khayr iyo wanaag ka aragto laakiin inay xumaan iyo balaaya ka aragta ma ahan rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala oo diinta islaamka hala ilaaliyo war diintii waxaad moodaa dadku inay iska fududaysteen oo isaga dhaqaaqeen oo waxay doonaan ay yeelayaan rabbi ha laga boqo oo kitaabka alle dhaba loogu socdo si adduunka iyo aakhirada loo badbaado oo ciriiri adduunyo iyo cadaab aakhira looga koro arrinta afaraada inanta muslimaddaa looga digayaa waxa weeye inay dalbato furiin wax ku xambaaray ayadoon la arkin ayadoo wax loogu garaabo oo ku xambaaray aan la arkin inay furiin dalbataa waa mamnuuc tirmidi waxuu soo saaray abu daawuud iyo keyrkoodba oo ninka tawbaan la yidhaah laga wariyey inuu yidhi rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin sa'alat zawjaha addalaaq min gayri ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixatu ljanna wuxuu odhanayaa sala allahu calayhi wasalam haween alla haweentii ka ahoo zawjkeeda furiin iyo dalaaq weydiisata wax ku xambaaray oo dhibaataa iyadoon la arkin dusheeda waxaa ka xaaraan ah jannada carabteeda ayuu yihi sala allahu calayhi wasalam jannada carabteeduba waa ka mamnuuc ayuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa haweentii weydiisata in la furo ayadoo dhib ku xambaaray oo loogu cudur daara uusan jirin haddii dhibaata jirto xag diin la-aaneed iyo xag nololeed oo ay sina u keeni weyday sharciyan waa loo ogolya laakiin dhibaato la-aan buu nabigu yidhi edab daro bay ula jeedaa halay furo jannada alla waa ka xaraam buu leeyahy sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas saxiixu jaamicu sagiir baatoos ayuu ku yaalaa arrinta shanaad ee looga digayaa waxa weeye ixdirii daacata zawji fii macsiyati illaah inanta muslimadda ahay ka digtoonaaw inaad ku addeecdin ninkaaga wax ilaahay ka caroonayo macsiyo iyo wax isyaan ah ha ku addeecin ninkaaga in lagu addaca waa mamnuuc waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq war makhluuqa in lagu adeeca ma lahan allaha khaaliqaa wax lagu caasinayo oo ilaahay ka caroonayo makhluuq laguma adeeci karo mana laga maqlayo mana laga yeelayo makhluuq wax alla ka caroonayo fuli marka inanta muslimadda ayay ninkeeda ku adeecin wax alla ka caroonayo xadiidka axmed iyo xaakim baa soo saaray saxiixuljaamic ayuuna ku yaalaa waxaa inanta looga digayaa madkhal ama dariiq ou shaydaanku meelaha u ka soo gala ka mida dadka dumarka maanta joogaya annagaba allahana hanuuniye markaad doontid inaad waxyaalaha yani inantu doonto inay ka reeb toonaato wax zawjkeedu amray amarkuna sharci ahaan ou u bannaan yahay waxay odhanaysaa ma bannaana waxaas ama waxaasu xaaraan weeye ama waxaasu sidaa maahan danta ay ka leedahana waa maxe waa inay warkaa sawskeeda ka hortagto marka waa madqal madaafisha shaydaanka ka mid a dumarkaas iyo annagaba allahana hanuuniyo waxaad arkaysaa waxbaa loo dirayaa sharcigu ogol yahay wixii inay diiday rabtaa markaasay ma yeeli karo dhihi mayo waxay leedahay ma mama banaana mama banaanaba wax alla waxay rabtay xallilin waxay rabtana way xaaraamayn ay intaas waxay rabtaa inay wax ku diido waa cajiib waxaan xasuusin lahaa gabdhaha muslimaadka oo noocaa yeelaya qowlkuu allah yidhi wayowma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhum muswadda maalinta qiyaamada waxaad arki doontaa dadkii allah beeniyey wajiyaalkoodu inay madoobaan suuratu zumar imaamka la yidhaha xasan albisri wuxuu yidhi walaa rayba ana alkadiba cala allahi wa calaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam fii taxliili xaaraam wa taxriimi xalaal kufrun maxdun shaki kuma jiro beenta allah lagu been abuurto iyo ama rasuulkiisa lagu been abuurto oo loogu been abuurto shay xaaraama in la xallilo ama shay xalaala in la xarimo inay gaalnimo barax la tahay shaki kuma jira ayuu yihi xasan albisri aayaddaas saas ayaa laga garanayaana shaki ku jira malahan buu leeyay inay gaa gaalnimo maxdiya tahay in ilaahay rasuulkiisa lagu been abuurto shay la xalilayo oo yani allah u xarimay ama shay magaranaysaa la xaaraamaynayo oo awal xalaalahaa ha layska ilaaliyo qofka muslimka ah shay diinta islaamku inay xarimtay ousan ogeyn waa xaaraam la iska ilaaliyo rag iyo dumar farqa ma lahayn shay diinta islaamku inay xalaalaysay ousan ogeynna xalaalnimadiisa usaga degdegaya iska ilaaliyo qofka muslimka carabkiisa ha koontaroolo arrintaas waa lagama maarmaan in la fuliyo arrinta lixaad ee inanta muslimadaa iska ilaalinaysaa waxa weeye soonka sunnadaa inay la timaado zawjkeeda oo xaadir ah haddii uusan asagu idinin waa ka mamnuuc saxiixa muslim waxaa ku yaallo abu hurayre laga wariyey rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu yidhi laa tasumu lmar'atu wa bacluhaa shaahid ilaa biidni haweentu yay soomi zawjkeeda oo xaadir ah ilaa inuu isagu ogolaado mooyaane riwaayad kale ayaa caddaysay in soonku sunno yahay soonka waajibkaa cid laga idmanayaa ma jirto waa xaq alla leeyahay siyaamu lmar-a haweenta soonka ay soonto sawjkeeduna ou xaadir yahay waxaa ku sugan xaqii ou ku lahaa inay ka manciso xaqaasoo waajib ahaa soonkuna waa sunno soonka sunnada ayaa laga hadlayaa amaa soonka faradka ah waa xaq ilaahay xaqa allana isagaa ka horeeya xaqa zawjka iyo xaqa qof walba ou leeyahay qof walba xaqa lagu leeyahay waxa ugu horeeya xaqa uu rabbi ku leeyahay xaqa alle qof gutay ayaana xuquuqda kala guta qofka rabbigii raayi gareeyey ayaa wax kala wanaajiya marka rabbi ha laga boqo subxaanah wa tacaala oo diinta sida ay tahay dad u ilaaliyo aan noqono arrinta kale ee toddobaad waxa weeye ii ka reeb toonaanin inanta muslimadda ah min tamkiini zawjiha al-istimtaacu bihaa inay zawjkeeda isu makanido istimtaaca iyo waxa lamidka ah waayo rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam idaa daca rajulu imra'atahu ilaa firaashi falam ta'tihi fabaata qadbaana calayha lacanata almalaa'ikatu xataa tusbix haddii rajulku sawjada ou qabo ugu yeerto firaaska ou joogo oo firaaskiisa ah oo aysan ugu tegin ee ou baryo isagoo u caraysan malaa'igta ayaa lacnadin ilaa uu laga waabariisanayo macnaha waxaa loola jeedaa ilaa uu ninku ka raali noqonayo malaa'igta ayaa lacnadii u dacaynaysa firaaskiisa hadduu ugu yeerto u tegi weyso say cudurdaara oo diintu ogoshahay hadday la timaaday ugu tegi weyso nacam waa sakaraad dhibaatooyin baa haysta xanuun ma imaan karto hadda taasu waxba maahan laakiin waxaa la doonayaa in ay inanta muslimadaahu dadaashoy rabbigeed ka baqato oo aysan ka reeb toonaanin utegidiisa raalligarayntiisa iyo wax ka maqalkiisa intaba waayo rasuulku wuxuu yihi malaa'igta ayaa lacnadin ilaa waa beriga laga gaarayo waa berigana sardi maaha riwaayad kala odhanaysa xataa tardaa canha ilaa uu ka raali noqonayo oo wixii laysku qabto ay baaba'ayaan oo xaaladdu ay dhab u hagaagayso diinta islaamka dadku haddaysan ilaalin dulli iyo dhibka bixi maayaan haddii kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga lagu dhaqmo sala allahu calayh wasalam iriiri iyo dhibaato la arki maayo waqtilimuslima rabbigaa ka baq oo waxa kan laguu sheegayo xataa hadday kula culus yihiin jannaa lagu gelayaa janno gelidna wax sahlan ma ahan ee wixii lagugu yidhi jannaa lagu lagu gelayaa ha cuslaysanin yay kula dhib bannaanin ku qasab naftaada kana dhaadhici nafta adduunka in maalma la joogayo oo aakhiro loo socdo aakhirana wax lagu farxo waxa ugu weyn in cadaab lagaa koriyo oo xawdka nabiga laga cabo oo ilaah ridihiisa la helo firdowso lagu raaxaysto saas ayaana lagu gaarayaabaa lagu leeyahay arrimaha kan ee fuli oo rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala arrinta sideedaad waxa weeye waxaa looga digayaa inanta muslimadda ah inay fiiso asraaru listimtaac istimtaaca sirar sirarka uu iska leeyahay asmaa binti yaziid inanta la yidhaah oo saxaabiyaddaa waxay tihi rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi lacalla rajulan yaquulu maa yafcalu biahli walacalla imra'atan tukhbiru bimaa facalat maca zawjiha waxaa la arkaa nin inuu ku hadlo waxa uu ku sameeyey haweentiisa sidaas ayuu yihi sala allahu calay wasalam waxaa kaloo la arkaa haweenu inay ka waranto waxa ay sawjkeeda la samayday iyo siday is yeelaan waxay tihi inanta la yidhaha asba bintu yaziid oo saxaabiyadda ah fa arama alqawmu ay sakatuu walam yujiibu dadkii way aamuseen mana aysan ajiibin warka nabiga oo qof hadlay ma jiro axad walba inta baqow iska aamusay waxay tihi asmaa bintu yaziid faqultu waxaan anigu ku idhi ii wallaahi yaa rasuula allah inahuna layafcalna wa inahum layafcaluun rasuulkii allow nacam ilaah baan ku dhaartaye dumarku way sameeyaan oo waxa ay raggooda la sameeyaan way ka waramaan nimankuna way ka sheekeeyaan waxay dumarkooda ku sameeyaan rasuulka allow arrintaasu waa arrin jirta ragguna way fuliyaan dumarkuna way fuliyaan afcaashaana way ka wada dhacdaa oo way ka sheekeeyaan waxay aqalka ku sameeyaan rasuulku waxau yihi sala allahu calayh wasalam falaa tafcaluu war sidaa ha yeelinina oo arrintaa ha ku dhaqamina fa innamaa daalika matalu shaydaani laqiya shaydaanatan fii dariiqin fakasiyahaa wannaasu yanduruun buu yihi sala allahu calayh wasalam sidaa ha yeelininoo ha ka waraminina axadka waxa uu haweentiisa la sameeyey ninka ka sheekeeya oo istimtaaca ah iyo haweenta ka sheekaydaa waxay la mid yihiin buu nabigu yihi shaydaan shaydaano dariiqa kula kulmay oo dadka oo eegaya halkaa ku boolay oo halkaa waddada bartankeeda ugu tegey ummaddii oo dhanna ay eegayaan qofkaas shaydaankaas shaydaanada halkaa ugu tegey soo wax lala yaabo ma aha wax la sameeyey saas ayay la mid taha buu yihi sala allahu calayh wasalam waa arrin xun buu leeyahay waxaa halkaa laga gartay asraarta istimtaaca oo sirta ah labadaa qofood ka dhaxayda in banaanka lagu fidiyaa labadooda qofka rabaaba ha fidiyee waa mamnuuc waana loo diiday inanta muslimadda ee saalixadda ah ee ridaha alla kasbanaysana tilmaamaha lagu yaqaan ka mid ma ahan inay asraarta sariirteeda ay banaanka geyso wax loogu talagalana maahan xadiidka axmed baa soo saaray albaani ayaa saxiix yeelay shawaahidda xadiidka markuu eegay sida uu ku qoray kitaabkiisa aadaab aadaabu sidaadka ah waxaa la doonayaa qof walboo muslima inuu ku dadaalo khayrka inanta muslimadda waxaa kaloo looga digaya arrinta sagaalaad inay dharkeeda ku siibto aqal aysan ku asturnayn yacnii riwaayadaha qaar waxay leeyihiin beyta zawjiha riwaayadaha qaar aqalkeeda ama aqal hooyooyinkeeda hooyo kamid a muslimiintu waxay ku fasirayaan inantu yaysan dharkeeda ku dhigin meel ajaanibu ku arki karto rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ayuma imra'atin nasacat siyaabaha fii gayri beytiha kharaqa allahu caza wajalla canhaa sidraha haween alla haweentii dharkeeda ku siibta oo ku bixisa aqalkeeda meel aan ahayn way dilaacisay asturkii macnaa rabbi baa ka dilaaciya xaggeeda asturka asturkii alla ugu talagolo ugu ceeb qarinayay ayaa alla ka qarariyaa ayuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh allah ka dilaacinaya waxaa loola jeedaa inanta muslimadda ah meel jirkeeda ay halis ku tahay ajaanibtu inay aragto oo aysan ku asurayn aysan ku qarsanayn dharkeeda yay ku bixinin oo rabbi ha ka cabsato xadiidka imaam axmed iyo keyrka ayaa soo saaray saxiixuljaamic ayuuna ku yaalaa waxaa kaloo inanta muslimadda laga doonaya arrinta tobnaad inaysan beyidkeeda sawdkeeda soo gelin axad ilaa inuu isagu ogol yahay mooyaane saxiixulbukhaari waxaa ku yaallo abu hurayre laga wariyey allaha raadi ka noqdee rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yaxillu lilmar-a haweenayda xalaal uma ahan an tasuuma wa zawjuhaa shaahidun ilaa biidni inay soonto ninkeeda oo xaadira oo jooga ilaa inuu ogol yahay mooyaane waan soo ogaanay soonku inuu kan sunnadaa yahay wuxuu rasuulku daba dhigay walaa ta'dan fii beytihi ilaa biidni aqalkiisana yaysan qof u soo idmin ilaa inuu isagu ogol yahay mooyaane axad uusan raalli ka ahayn oo uusan ogolaanin aqalkayay u idmin ayuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam waa looga digayaa dumarka muslimaadka ah waxaa looga digayaa aqalada ay hooyooyinka ka yihiin oo loo dhiibay inay u soo idmaan qof aan laga raalli ahayn taas ayaa looga digayaa rasuulkii saas ayuu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam arrinta kale waxa weeye inanta laga doonayo waa inaysan aqalkaa ka bixin ilaa ogolaansada zawjkeeda mooyaane waayo allah wuxuu yidhi waqarna fii buyuutikon xaafid ibnu kasiir ninka la yidhaha raximahullah waxau ku fasira aayaddaa iljamna buyuutakuna laazima aqaladiina falaa takrujna ligayri xaaja waxaan dan ahayna ha u bixinina sida ay ugu waajibtahay mar-ada inay zawjkeeda adeecdo uma banaana inay baxdo aqalka ka baxdo ilaa ogolaanshadiisa mooyaane bacdama ay ku waajibeen inay adeecdo idan la-aan inay iska baxdana lama ogolo weeye midda kale waqarna fii buyuutikuna marka laleeyahay waa caam si caam ah dumarka waxaa laga doonayaa inaysan aqalada ay joogaan ka bixin inay xaaje iyo dan u baxaan mooyaane culamada muslimiinta waxaa la weydiiyey gabadha muslimadaa ma loo ogol yahay inay suuqa u baxdo oy wax ka soo gadato ayadoon maxram la socon culammadu waxay yidhaahdeen shaki kuma jiro inay gabadhu suuqa u bixi karto oo loo ogol yahay maxramna looma baahna haddaan fidno iyo dhibaato laga baqanayn laakiin waxaan kaloon shaki ku jirin inay inantu waxa ay u baxaysaa ay yihiin wax aan laga maarmaynin waxaa kaloo lagama maarmaana xijaabkeeda iyo asturkeeda inay ku dadaasho oo ay jirkeeda aada u xifdiso oo wax walbo xumaana ay iska ilaaliso waxaa laga doonayaa haweenta muslimadda ah inay sawjkeeda u adeegto waa khidmatu lmar'ati lisawjiha inanta muslimadda ah oo sawjkeeda u khidmaynaysa uktilmuslima waxaa misaalku ugu filan dumarkii saxaabiyaadka ahaa waa kaa kaafiyaan wax walba waxay u khidmay jireen aswaajta qabta saxiixu muslim waxaa ku sugan asmaa binti abi bakar inay tiri jubayr baa i guursaday maal ma lahayn fara badan addoomo ma lahayn faras baa u joogay faraska anaa calfi jira bay tiri anaa u soo guri jiray geedaha lafaha timirta anaa u siibi jiray ratigiisa biyaha anaa soo soo dhaami jiray oo dhabarka ku soo qaadi jiray waxay tihi cajiinka anaa samayn jiray oo muufaha dubi jiray muufaha dubitaankiisana ma oqoon eh gabdha wanwanaagsan oo reer ansaareeda ayaa ila wanaaji jiray xadiidkaasu isagoo dheer oo macnahaa tusinaya ayuu saxiixu muslim ku yaalaa waxay sheegtay inanta la yidhaha asmaa binti abibakar lafaha timirta inay ka soo qaadi jirtay beerta ow zubayr lahaa oo dhowr farsak jirtay macnaha farsak saddex loo dhigay labadii meelood jirtay aan oranjay ayay jirtay waxay tii ratiga ayaan u dhigi jiray lafaha timirtoon u jebjabi jiray faraska ayaan u soo guri jiray wixii oo lagu calfin lahaa faraska ayaan u subki jiray biyaha ayaan dhabarka ku soo aroori jiray cajiinkana waan hagaaji jiray sidaas ayay asma odhanaysaa radia allahu canha rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam low taclamu almar'atu xaqa zawji low ay haweentu ogtahay xaqa zawjkeedu leeyahay lam taqcud maa xadara qidaa'uhu wa casaa'uhu xataa yafruqa minhu ma aysan fadhiisateen casadiisa iyo qadadiisa meel ay taallo ilaa oo ka dhamaysto intuu cunay way taagnaan leeday macnaha xadiidkaa dawaraani baa ku qoray mucjam ulkabiir masalada laysku hayaa waxa weeye mawaajibba ah inay mar'adu ama sawjadda muslimadda ah ninkeeda u adeegtaa maslas waajib kuma ahan adilada marka la eego waxaa laga garanayaa inay waajib ku tahay sawjadu inay ninkeeda adeecday u adeegto in alla intay awood u leedahay laakiin masaladaa culammadu waa isku khilaafeen shaykhulislaam ibnu tiimiya ninka la yidhaah wuxuu ku yidhi kitaabkiisa fataawaha ah masaladaa culammadu way ku murmeen waxayna yidhaahdeenay ku murmeen inanta muslimadda mawaajibaa inay aqalka ka adeegto oy cuntada iyo saraabka muufaynta waxsiiyidda iyo calafka yacni dadka aqalka jooga iskeli ay cunayaan ay hagaajido culammada qaar waxay yidhaahdeen gabadha waajib kuma aha inay khidmaydo ibnu tiimiya wuxuu yihi wahaada alqowlu daciifun hadalka odhanayaa gabadhu inay adeegto waajib kuma ahan waa daciif waxauna la mid yahabuu odhanayaa qoladii tiri laa tajibu calayhi alcusratu waalwadac ninku hadduu gabadh guursado waajib kuma aha inuu jamaac ugu tago waajibna kuma aha inuu dumar ahaan ula mucaamaloodo aqalkau iska joogi karaa cuntadau siin karaa saasay leeyihin qolada sidaa tiri warkoodao kala weeya buu yihi maxaa yeele culammada qaar baa waxay sheegeen ninka waajib kuma ahan gabadha inuu jamaac ugu tago oo hadduusan jamaac ugu tegayn maxay ka ag samay rabtay waxay ula jeedaysa maxay ahaayeen marka qolada tiri inay gabadhu adeegtaa waajib kuma ahan waa qolada tiri ninku inuu jamaac la yimaado waajib kuma ahan qolada sidaa tiri ayay lamid la mid yihiin buu yihi sida sawaabtaah waxa weeye wujuubu lkhidma khidmadu waa waajib sidaasna waxaa laga garanayaa nusuusta ka sugan xagga nabiga sala allahu alayhi wasalam laakiin khidmada waajibkaa waa intay inantu awood u leedahay maxaa yeele mid baa taag daran mid baa jiran wax alla wixii ay qaban kartay qabanaysaa gabadha baadiyaha joogtaa sida baadiyaha looga adeegay u adeegi midda magaalada joogtaa sida looga adeegay u adeegi xaqu waa sidaas haddii ilaahay doono subxaanahu watacaala xaqu wuxuu yahay annahu yajibu cala almar-a khidmatu lbeyti haweenta inay waajib ku tahay aqalka inay ka adeegto sidaa waxaa qaba imaamu maalik iyo rijaal fara badan oo kale qolada tiri dumarka inay ka adeegaan aqalada waajib kuma ahanna waxay culammadu sheegeen wax daliila oo saarixa inaysan la imaanin waxayna adigu markaas sheegteen nikaaxa waxaa loogu talagalay in laysu adeega maahayna istimtaac bay aheyd bay leeyihin warkoodaasna aada ayaa loo rajiyey waana war aan wax daliila haysanin hadda ka hor waxaa in badan aniga ii muuqanayey culammada shaaficiyada markaan wararkooda akriyey oo kali ah inaysan waajib ku ahayn haweentu inay aqalka ka adeegto amay khaadim ka noqoto laakiin markaan wax badan akriyey waxaan ogaaday xaqu inuu yahay qolada tiri waa waajib inay ka shaqayso aqalka waa gaar ninku wix alla wixii uu la qaban karo inuu la qabto oo taasi waa akhlaaqda wanaagsan markuu fursad leeyahay oo caaisha waxay tihi radia allahu canha kaana sala allahu calayhi wasalam yakuunu fii mihnati ahli rasuulku ehelkiisa ayuu u adeegay khaadim buu u ahaa fa idaa xadarat isalaatu kharaja ila asalaa salaada markay soo xaadirtana salaada ayuu u baxayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa bukhaari ayaa qoray rasuulku basar ayuu ahay basarka ka mid ah oo marada tola oo rida lisa oo naftiisa u adeega arrintaasu waa arrin loo baahan yahay ninka muslimkaana waxaa laga doonayaa inuu aqalka kala shaqeeyo inanta markuu fursad leeyahay mucaasharada hagaagsan bayna ka mid tahay waana waxa diintu noo ammaantay laakiin adeega aqalka laazim ayuu ku yahay inanta midda kale hadduusan laazim ahaan lahayn xadiidka bukhaari ku sugan oo dheer oo ka sheekaynaya dhibaatadii ka soo gaartay faadimadii uu rasuulku dhalay sala allahu calayh wasalam shaqada aqalka nabigu wuxuu ku dhihi lahay cali cali gabadhu inay kuu shaqaydo looma baahni aqalka fariid ee adigu wax walba soo qabo sidaas ayaa lagu dhihi lahay mana lagu oranin waxaa halkaa laga ogaaday oo xaqiiqada laga garta ay tahay inay shaqadaa qabataa inay lagama maarmaan tahay inanta muslimada ah aqwaasha qabta inay shaqada qabato looma baahnana waa aqwaal aan wax daliila oo wanaagsan ay haystaan aan la arkin waxaa jirta hooyad caaqilad ah oo magaceeda la yidhaha umaama bint alxaaris oo dumarkii caqliga lagu yaqiin ka mid ah waxay u dardaarantay gabadheedii kolkay guursatay ka gadaal waxay ku tiri inantaydiyey waxaad faaruqday aqalkii aada ka dhalatay waxaadna gashay ood u tagtay nin aadan garanayn aqalkiisa waxaad la kulmaysaa saaxiib aadan horay u baran waxay ku tiri hooyadaas caqliga badan inanteeda maandhay ninka addoon u noqo addoon ayuu kuu noqonayaae waxaadna ilaalisaa bay tiri toban arrimood oo kayd kuu noqonaya noloshaada arrinta hore iyo arrinta labaad waxay yihiin waxaad noqotaa mid khushuucda oo qanaaco qaadasho badan oo ninkeedu waxa uu siiyo ku qanaaco qaadata oo asaga aada iyo aada ugu tawaaducda waxay tihi waxaad wanaajidaa inaad ninkaada warkiisa maqashid ood addeecdid arrinta saddexaad iyo arrinta afaraad waxa weeyabay tihi indhahaaga meerahooda ilaali iyo sanka waxaa loola jeedaa indhaha ninka ku qabaayaysan xaggaaga ka arkin shay qabiixa yaana lagaa soo urinin wax aan carfaynin hooyadaasu waa hooyo caqli badan inanteeda sidaa ugu dardaarmaysa arrinta sanaad iyo arrinta lixaad waxa weeyabay tihi waqtiga hurdada ilaali iyo waqtiga cuntada gaajada faraha badanu axadka way ka caraysiidaa oo dhib bay u keentaa hurdada oo qofka looga nixiyaana qofka dabeecadda ayay si ka dhigtaa waa ka a iyadana waa carogelinaysaa ee waxaad yeelaysaa bay tihi isku day inaad cuntada koontaroosida iyo hurdada ninkaaga arrinta todobaad iyo arrinta sideeda waxa weeye bay tihi ilaali maalkiisa dhowr ciyaalkiisa iyo adeega loo adeegayo waxaana waxyaalahaasoo dhan aada ku ilaalin kartaa xagga maalka maalka taqdiirkiisa wanaaji ilmahana si fiican u tarabiyey wanaagga si dhaba ugu dadaal maanday khayrka ku soco ayay hooyadaasi ku tidi inanteeda waxaana warkaa laga soo naqliyey kitaabka la yidhaha dabaa'icu nisaa waa hooyad caqli badan oo inanteeda u dardaarmaysa haddaba inanta muslimada ay rabbigaa ka baqo oo diintaada u nax oo daa'imkaaga ka baq oo dulli si alla kaaga dhowro daliilka ha ka weecanin allah subxaanahu wa tacaala ayaa kolkaas kuu gargaaraya si walbaba haddaba waxaan soo sheegnay waktigii hadda nagu dhowaa gabdhaha mu'minaadkaa inay dariiqa toosan ku socdaan oo alla u jideeyey oo ay sunnada nabiga dabaqaan sala allahu calayh wasalam arrintaas ayadaa macnaheeda loolama jeedo ninku inuu ku bannaysto gabadha inuu dhibo oo uu yidhaahdo diinta waa loo sheega maa yeesho waxaa laga doonayaa ninka muslimka ah inuu weligii ka fakero inanta muslimadda wanaajinteeda waxaad dhici karta iyadoo wax walba loo sheegay in qallaac laga helo marka waxaa nimanka aan u sheegaynaa inay ku dhaqmaan xadiidka nabiga oo nabigu yihi sala allahu calayh wasalam laa yafrag mu'minu mu'mina in kariha minhaa khulqan radiya minhaa aakhar ninka mu'minka yowsan gabar mu'minada u caroonin akhlaaqdeeda hadduu qaar naco qaar buu ka raalli noqonayaa ayuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam ninka mu'minkaa yowsan mu'minad u caroonin hadduu akhlaaqdeeda qaar naco qaarka kalow ka raalli noqon xadiidka muslim iyo axmed baa qoray haddaba ninka islaamka ahow zawjadaada haddaad mukhaalafa ku aragtid ama dabeecad xuma ku aragtid waxaa kugu waajib ah inaad u degdegtid inaad u naseexaydid oo aada wacdidid oo aada rabbi xasuusidid ood ciqaabka alle uga digtid xumaanta ay ku sugan tahay hadday daa'imto iyo caasinimada iyo dabeecad xumada firaaska uga haajir oo aqalka dhinac ka seexo maa kuu bannaana aqalka meel aan ahayn inaad uga haajirtid oo duurka soo seexatid waayo rasuulka ayaa xadiis ku yidhi walaa tahjur ilaa fii beytin aqalka meel aan ahayn weli ha uga hajirin hadday toosnaato oo ay ka soo laabato qaladaadka waa bisha soo dhowey ha dhibaataynin ha dhaleecaynin waxna ha ka sheegin hadday soo laabo diidda soo ma ahan waanada ku celceli oo si fiican ula hadal oo rabbi aada u xasuusi subxaanahu wa tacaala ilaa ay ka soo laabanayso waayo allah wuxuu yidhi wallaatii takhaafuuna nusuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna fain adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila kuwa aad ka baqataan oo dumarkaa naasisnimo uga baqataan waaniya wax u sheega dibadeed jiibka uga haajira intaas hadday wax ku qaado diidaan u gacan qaada hadday waanada wax ku qaado diidaan iyo hijrada u gacan qaada gacanqaadku waa darbi aan jirkeeda bararinaynin hadday idin adeecaana ha dhibaataynina waxaa saxiixa muslim ku sugan rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu yidhi waataquu llaha fi nnisaa waragow dumarka alla uga cabsada fa innahunna cindakum cawaan dumarku agtiina kuwa qafaalan bay ku yihiin oo asiiraad oo kale ah walakum calayhinna dumarka waxaad dushooda ku leedihiin allaa yudi'na furusakum axaddan takrahuuna inaysan firaashadiina ku soo fariisin qof aada kahanaysaan ee haddii ay sameeyaan waxyaalo xun oo ay waane iyo wanaag diidaan fadribuu fain facalna fadribuuhunna darban kayra mubarix ku dhibta wax dhifasho aan jirkeeda bararinayn risqigooda iyo arratirkooda ku dadaala ayuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh jirkooda waxa aan bararinayn waxa xasanulbisri ku fasiray waa mid aan asar iyo raad u yeeli karayn wa maca daalika waa inaan wejiga dharbaaxyo looga dhifan habay yaraatee wejiga in qofka wax looga dhifto waa mamnuuc mana la ogola rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaaw diinta alla ilaali oo daa'imkaaga ka cabso waxaa laga doonayaa nimanka muslimiinta ah inay rabbi uga cabsadaan xuquuqda ay dumarkoodu ku leeyihiin oo dumarka waxaa laga doonayaa inay wax wanaajiyaan sida ay wax u wanaajiyaan si ka badan ayaa laga rabaa inay nimanku wax u wanaajiyaan laakiin macnuhu ma ahan in la leeyahay inantu ayadaa laga rabaa inay ninka adecdo ninkuna uu iska noqdo dibi oo sida roona doono ugu tunto macnuhu sidaa ma ahan waxaa laga rabaa inay ku xusmaydo oo ay ku wanaajido oo ay ku warmaqasho adigana waxaa lagaa lagaa rabaa inaad dhibka ka ilaalisid oo hadalka xun ka ilaalisid oo aadan wax dhibaato la yidhaha marnaba ku fiirsan oo aada waxyaalaha ay kugu odhanaysaa ka maqashid wixii alla ka caroonaya mooyaane sidaas ayaa la dooni arrintaa marka la fuliyo ayaa waxaa suuragal noqon doona waxa la yidhaha nolol xuquuqda ay sawjadu sawjkeeda ku leedahay oo laga doonayo inuu u guto rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa waa la weydiiyey sida imaam axmed oo musnadkiisa ku qoray wuxuu nin saxaabigu ku yidhi yaa rasuula allah maa xaqu zawjati axadinaa calayh axadkan iyo sawjadiisa xaqa ay dushiisa ku leedahay waa maxee rasuulku waxau yidhi an tudcimahaa idaa dacimta waa inaad wax siidaa markaad wax cunaysid ma ahan ayaduna inay gaarta la hohadato aqalka adiguna hoteelada midka ugu qaadaysan aad ka soo qadeydid wa tabsuwa ida iktasayta waa inaad u labisaa markaad labisanaysid macnaa arratir siidaa ma ahan inaad sagaal suud adigu isku bederatid ayaduna hal baatiyo dhowr sano ka hor la gada ay ku xirxiraaso arrimahaas wax jira maahan waxau rasuulku yidhi walaa tadrib ilwajha wejiga waa inaadan wax uga dhifan haba yaraadeene walaa tahjuru ilaa fii beytin aqalka meelaan ahayn waa inaadan uga haajirin oo haddii wax idin dhex maraan aqalkaa ka bixin waxaa kaloo laga doonaa riwaayad kale ku darta walaa yuqabix waa inuusan lacnadu kugu dhacda iyo wejigaagaa madow iyo folyadikaaha iyo wasaqiyaha iyo waxyaala noocaasa waa inuusan ku dhihin ninku gabadha u qabo albani irwaa lqaliil buu xadiidkaa ku takriijiyey xaakim wuxuu yihi waa saxiixu lisnaad dahabina waa ku waafaqay waana siday u sheegayaan waxaa laga doonayaa rijaasu inay ilaaliyaan wanaagga oo ay dumarkooda diinta baraan oo ay rabbigood ka cabsadaan subxaanahu watacaala cabdullaahi bnu camar ibnu caas markuu nabigu la hadlayay xadiidkii bukhaariga muslim ku sugnaa oo soonka lagala hadlayo hadalladuu ku yidhi waxaa ka mid a wa ina lisawjika calayka xaqaa sawjadaadu dushaada xaq bay ku leedahay xaqa ay kugu leedahay waa inaad wanaajidid oo si walba u ilaalisid ee rabbigaa ka baqaya uu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa laga rabaa ninka muslimka hadduu laba haween qabo inuusan u kala eexanin maxaa yeelay ninka u kala eexda isagoo dhinac u guraaran ayuu maalinta qiyaamada imaanayaa silac ayuuna la kulmayaa xadiid macnahaa tusinayana abu daawuud iyo tirmida ayaa qoray waana xadiid saxiixa kelimooyinkaas yar oo aada u gaaban waxaan ugu talagalnay inay noqdaan kelimooyin kulminaya wax kastoo lagu wanaagsanaanayo ilaa waa hadallo yaryar oo aanna aada u badin waayo mawduucan haddii aada looga sheekaynayo aada ba u dheeriya laakiin waxaan jecelnahay in qof walba ay tilmaan u noqdaan waxaan allah subxaanahu watacaala magacyadiisa wan wanaagsan iyo sifooyinkiisa sare ku weydiisanaynaa inuu kelimooyinkaa nagu anfaco annaga iyo muslimiinta oo dhan dumarkan maanta jira iyo ragga jira maanta oo islaamka wada ahna waxaan alla uga rijaynaynaa inay noqdaan kuwo qolo walbaa qolada kale xuquuqda u gudato waxaana laga doonayaa labada jaanibba jaanib walbaa inuu jaanibka kala ixtiraamo oo uu jaanib walbaa jaanibka kala wanaajiyo oo aan marnaba laysku xadgudbin maxaa yeele xadgudubku hadduu faraha ka bato wax wanaaga oo la gaaraya ma lahan waxaana marka dambe imaanaya in laysku cadaab tago oo qof walbaa ou gaaro marxalad xun ugu dambaysta waxaan ku odhanayaa nimanka islaamka ah ilaahay uga cabsada haweenka aada qabtaan oo khayr u dardaarma sidii uu nabigu u yidhi sala allahu calayhi wasalam istawsuu binnisaa'i khayra dumarka khayr u dardaarma fa ina almar'ata khuliqat min dirac haweenta waxaa laga abuuray feer wa ina acwaja shay-in fi dilaci aclaah shaykan ugu qallooc badanna feerta sare ayuu ahaaday dhexdeeda buu yidhi sala allahu calayh wasalam fa in dahabta tuqiimuhu kasarta haddaad u tagto adoo toosinaya waa jebin wa in taragtahu lam yajal acwad haddaad qallooca uga tagtana qallooc ka suuli maayo wuxuu rasuulku kolka yihi fastawsuu binnisaa'i khayra war dumarka khayr u dardaarma dumarka wanaag u sheega diin iyo alla kacabsi u sheega mar walba xadiidka bukhaari iyo muslim iyo bayhaqi baa soo saaraya rijaal kale waxaa ka mid a waxyaalaha dumarka loogu loogu dardaarmayo mucaamalka lala leeyahay in la wanaajiyo islaamka in la baro oo sabarka la baroo loo dardaarmo in la faro inay wixii allah amray raacaan nabiga ku daydaha sala allahu calayhi wasalam wixii allah ka reebana ay ka tagaan sidaas ayaa laga doonayaa xaaladdu inay noqoto axad walba oo muslimana xilkaas inuu gutaa waa saaran yahay ee dad xilkaa ka soo baxa oo rabbi ka baqda muslimiintow aan noqono rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo caddeeyey dadka adeecaa inay jannada gelayaan dadka caasiyaana inay cadaab la kulmayaan inanta muslimadda waxaa laga rabaa kolka diinta alle inay dhab u ilaalido waxyaalaha inay ilaaliso inanta laga doonayo waxaa ka mid ah xijaabkeeda inay ku dadaasho oo ay xumaanta ka xisooto oo jirkeeda oo idil waa inay ka qarisaa ajaanibta jirka oo idil inay qarisaha la doonayaa culammadu haba isku hayeen wejiga iyo calaacalaha waxaa laga doonayaa xijaabku inuusan dhar qurux badan noqon waxaa laga doonayaa ziinadeeda inaysan muujin oysan tabarug samaynin iyo maxaasinteeda inay banaanka dhigto haween alla haweenkii ninkeedu ka tegay isagoo nafaqadeeda kafaalo qaaday ee tabarug ninkaa gadaal ku samayday oo jirkeeda banaanka ku qaawisay dadka halaagsamay oo balaayadu ku dhacda inay ku jirto ayuu nabigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiid uu bukhaari edabulmufrad ku qoray oo sanadkiisa wanaagsan yahay marka inanta muslimadda ha iska ilaaliyo tabarujka xadgudubka xumaanta iyo diin la-aanta xijaabka waxaa la doonayaa inuusan soo carfaynin waxaa la doonayaa inuusan dhar ciriiriya oo jirka laga sifayn kara noqon oo ku dhegan waxaa laga doonayaa inuusan dhar jilacsan ahayn waxaa kaloo la doonayaa dharka in ilaahay darti loo xirto leanna rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam ruba kaafiyatin fi dunyaa caariyatin fi laakhira waxaa badan in la arko dad dumar oo adduunka kula labisan aratir fara badan aakhirana naxariistii alla ka qaawan oo cadaabka alla tegaya iyo meel alla ka carooda oo kale ah waxyaalahaas ilaahay ka caroonayo halayska ilaaliyo rabbina ha laga boqo subxaana wa tacaala muslimaddana waxaa laga doonayaa inaysan noqonin dumarkii ou nabigu yidhi waa caariyaad waana dharna way qabaan wayna qaaqaawan yihin jannada alla geli maayaan carabteedana heli maayaan ilaahay naguma daro kuwaas waa kuwo balaaya ku dhacday sida laga garanayo adilada marka walaalayaal dad dadaala oo rabbi ka cabsada oo alla janno ka dalbada oo dariiqa jannada ku dadaala aan noqonno qofkii camal saalixa la yimaada isagoo iimaan leh camalku isaga oonbow anficin cid kaloo ka rabtana ma lahan markaad rabbigaa ka amar qaadatid oo daacada alla ku dadaasid oo dariiqii nabiga martid ayaana adigana alla ku caawinayaa ilaahay hana caawiyo hana nagu daro kuwa uu adduunka iyo aakhiradaba badbaadiyo waxaan allah ka magan gelaynaa silac adduunyo iyo saxariir aakhiro intaba waxaan allah weydiisanaynaa inuu iimaankeena siyaadiyo nagu sugo diinta islaamka dulli iyo dhibna oo gaalada ku sallido dadka muslimiintaana uu xiriiriga ay maanta qabaan ugu bedelo dowlo islaamiya iyo meel ay ku raaxaystaan oo ay allahooda ku caabudaan raaxada aan sheegayna waa in diinta lagu dhaqmo waayo qofka muslimka raaxadiisu waa inuu xaqa u jeedo munkar la reebayo iyo macruuf la arka la amrayana oo mar walba arkayo raaxo kale qofka muslimka ma haysto haddaba meelaha laga bilaabo wanaagga aqalada ayaa ka mid ah labadii qofood oo aqal dhistaaba aqalka ha ku dadaaleen inay diin ku dhaqaan oy rabbi uga baqaan oy diinta alla isu dardaarmaan oy owlaadooda xaqa baraan oy xumaanta ka celiyaan sidaa haddii la yeelo waxaan rijeynayna in wanaag badan la gaarayo ilaahayna hana gaarsiiyo wanaaggaan isaga ka dalbanayna isaga ayaa awood leh allahuma yaa muqaliba alquluubi sabid quluubana calaa diinik allahuma aqim dowlat alislaami calaa wajhi lardi kulliha wajcalnaa sababan laha allahuma ansur alislaama waalmuslimiin اللهم انصر المسلمين في الجزائر وفي أفغانستان اللهم انصر